faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyo cadaadaysa kay kuwaad aad ku maqli doonteen hay-adda lacagta adduunka a m f iyo sidoo kale bangiga adduunka iyo ka horumarinta afrika oo soomaaliya ka cafiya deymaha ay ku lahaayeen faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaya dagaala ciidamada dowladii al-shabaab ku dhex maray gobolka baay oo khasaare sababay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa sheegay inay siyaasiyiin ka soo jeeday galmudug ay isku fahmeen sidii loogu wada shaqay lahaa dhismaha cusub ee maamulka galmudug soomaaliya oo la sheegay inay gaartay heerka ugu wanaagsanaa in looga cafi lahaa qaar ka mida deymaha looga leeyahay dalalka caalamka sannadyadii dambe waxaa magaalada cadaado ku soo badanaya goobaha ay u dalxiis tagaan bulshada magaalada warbixin ayaan inkaga haynaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontiin warka subax ee raadiyo cadaada saakay
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa maalinimo khamiisa taariikhdana ay ku beegan tahay labaatan iyo lixda bisha saddexaad sanadka laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadeed maqasheen faahfaahintooda oo dhan bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta iyo sidoo kale bangiga horumarinta afrika ayaa sheegay in deymihii lagu lahaa soomaaliya gebi ahaanba laga cafiyey dowladda federaalk ee soomaaliya waxay dadaal dheer sannadyadii dambe ugu jirtay sidii looga cafi lahaa deymaha ay ku leeyihiin qaar ka mid a waddamada caalamka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo warbaahinta shir jaraad ugu qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadla qodobo dhowra iyo heerarkii kala duwaneed uu soo maray dakhliga dowladda federaalk ee soomaaliya iyo heerarka ay marayso deyn cafinta loogu jira dadaalka dheereed ee qaar ka mid a waddamada caalamka ay ku leeyihiin soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa sheegay inay hadda meel wanaagsan ay marayso xiriiradii kala dhexeeya dowladaha ku lahaa deymaha soomaaliya islamarkaana qaar ka mid a waddamada ay ka cafiyeen deynta dadaal dheerna ay dowladda ugu jirto dabuhabeynta hanaanka maaliyadeed ee dalka si loola tartamo waddamada caalamka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa hadalkiisa intaa ku daray inay xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo bangiyada horumarinta dhaqaalaha adduunka cawne ra-iisul wasaaraha sheegay inay dowladda dadaal dheer ugu jirto sidii gebi ahaanba deymaha ay ku leeyihiin qaar ka mid a dalalka caalamka iyo bangiyada adduunka looga cafi lahaa dowladda soomaaliya afar boqol iyo toddobaatan milyan iyadoo go-aanka maantay la gaaray uu aad u sii kordhin doono dakhliga dalkan soo geli doona dakhliga markii dalka dowladdani ay shaqadiisa qabatay waxaa aruurin jiray kow iyo labaatan hay-adood oo dawli ah iyo toddoba shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad shacabi ay leeyihiin halka maanta dhammaan dakhliga dowladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dowladda soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo keliya miisaaniyadda dalka ma ahayn mid fadhida waxaana dhici jirtay in mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada aan si joogto ah loo bixin mararka qaarna dowladdu waxay geli jirtay deymo dalka gudihiisa ah sababtoo ah haddii la bixin waayo mushaar shaqaaleed ama ciidan waxay noqon jirtay deyn maadaama aan la wada bixi jirin kharashaadkaas dowladda deymahaasi waxay kor u dhaafayeen boqol milyan oo gudaha keliya ah marka aan dalka nimid sida aad la socotaan saddexdii sano ee dowladdana xukunka haysay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray sidoo kale dowladdu ma gelin wax mudayn ah muddadii soddon iyo lixda bilood oo ay shaqada haysay waxaa iyadana dib u habeyn lagu sameeyey nidaamka dakhli aruurinta iyo kharash bixinta iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyad casri ah taasoo kor u qaaday wada shaqaynta hay-adaha maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee soomaaliya isla markaana qayb weyn ka qaatay si loo sidii loo xakameyn lahaa musuq maasuqa waxaa kale oo inoo suurto gashay in la meel mariyo toban sharci oo lafdhabar u ah dib u habaynta hannaanka dhaqaalaha dalka qaybna ka ahaa shuruudaha deyn cafiska kuwaasoo ay ka mid yihiin sharciga dakhliga sharciga maamulka maaliyadda sharciga iibka qaranka sharciga tasti- statistikada sharciga shirkadaha sharciga isgaadhsiinta qaranka sharciga batroolka iyo sharciga la dagaalanka musuq maasuqa waxaa iyaduna horumar aada u ballaaran laga sameeyey dib u habaynta ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa la sameeyey diiwaangelinta habka casriga ah ee loo yaqaano biometric registration taasoo sugtay tirada dhabta ah ee ciidamada iyo shaqaalaha rayidka iyadoo la diiwaan gelinayo xogta gaarka ah ee shakhsi walba oo ka mid ah ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa meesha iyadana laga saaray lacagtii gacanta lagu qaadi jiray waxaana la suurtogeliyey in shilin walba ama doolar walba oo soo gala khasnadda bangiga dhexe lagu shubo akoon uu leeyahay qof shaqaale ah ama qof ciidan ah ama adeeg la bixiyey oo soo maray shuruudaha dhabta ah ee hufnaanta oo adduunyadoo dhani ay aqoonsatay taasoo keentay in dalka deynta laga cafiyo faahfaaimo dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan ciidamada xoogga dalka iyo al-shabaab dagaal ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka baay taliska ciidanka xoogga dalka qaybta lixdan ayaa guula ka sheegtay al-shabaab dagaal ay kula galeen deegaanka daynoy oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kadib deegaankaasi weerar la sheegay in al-shabaab ay ku qaadeen taliyaha ciidanka qaybta lixdanaad ee xoogga dalka sareeye guuto maxamed sheekh cabdulaahi oo gaaray deegaanka dagaalku ka dhacaya sheegay inay iska difaaceen weerarka kaga yimid al-shabaab islamarkaana ay khasaare gaarsiiyeen waa hadalkiisa intaa uu ku dara taliyaha in al-shabaab ay ka dileen ku dhowaad labiiyo toban xubnood sidoo kalena laga dhaawacay tira intaasi ka badan waa sida hadalka uu dhigaye ugu dambayntii waxaa xuseen in ciidanka xoogga dalka ay ka warhayeen weerarada al-shabaab ay soo qaadayaan islamarkaana ay difaac ugu jireen kana hortageen weerarkii ay doonayeen inay al-shabaab ay ku qaadaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugnaa gobolka baay islamarkaana ay hadda wadaan ciidanka xoogga dalka howlgallo kala duwan oo deegaanada gobolka baay ay kaga saarayaan al-shabaab weerarkii ugu dambeeyeen saaki ka helina deegaanka daynunay ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan hase yeeshee ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo deegaanadii ka dhacay dagaalka ay ka wadaan howlgalladaasi saakay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa sheegay inay siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada galmudug ay ka wada hadleen sidii looga shaqay lahaa horumarka galmudug islamarkaana siyaasiyiinta tabasho ay qabeen la xaliyey madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa sheegay inay inta badan siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada galmudug kana soo horjeeda doorashada uu ku soo baxay oo kulan ka dhacay magaalada dhuusamareeb ay uga wada hadleen wixii dhacay heshiisna la wada gaaray waxa uu sheegay in xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka oo dhalisanaa howlaha ka socda galmudug ay isku tanaasuneen islamarkaana xilligan wixii ka dambeeya laga wada shaqey doona jiritaanka galmudug iyo dhismaha cusub ee maamulka hadda jira ugu dambayntii waxa uu sheegay madaxweynaha galmudug inuu diyaar u yahay inuu wax kasta wada hadal ku dhammeeya islamarkaana waxa ugu baaqay siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada galmudug iyo shacabkaba in laga wada shaqeeyo horumarka maamulka iyo amniga deegaanada galmudug si loola tartamo maamulada kale siyaasiyiintii halkan naga soo aqbalay ee yimid inaan uga mahad celiyo dhammaan arrimihii aan isugu nimid oo ay ka mid ahayd inaan wixii khilaafa ama kala duwanaansho ah aan xallinno dhammayno sidaan isula qaadannay isula fahmnay inaan ka mahad celiyaa si- si gooniya iyagoo weliba siyaasiyiin badan iyo madax badan oo ka maqan galmudug sidaan sheegay duruufuhu ay u musaamixi waayeen inay yimaadaan ka wakiil ahaa aad iyo aad waxaan rabaa inaan u caddeeyo bulshada reer galmudug meel walbay joogaan walaalihii aan isu nimid aan u yeernay intiina soo gaartay inaan dhammaan iskana fahnay iskana soo dhoweynay wixii yaryaraa ee kala aragti ahaa ama kala duwanaansho yar ahaa aanan u jahaysanay meel wada dhiganay galmudugta cusub dhismaheeda wadajirkeeda iyo taladeeda dal iyo dalad meel walbay joogaan walaalaha naga maqanna sidaasoo kale waxaan ugu baaqaynaa in layswada gacmaha layswada qabsado loo wada istaago loo wada guntado galmudug inaan weji aan ahayn midka ay le- hore ahaan jirtay ama ay leedahay aan u yeelno aniga sida hore xo- aad loogu xusay albaabadeedu waa furan yihiin bangiga adduunka ayaa sheegay inay soomaaliya ay gaartay heerkii ugu wanaagsanaa ee looga cafi lahaa qaar ka mid ah lacagaha looga leeyahay dalalka caalamka warbixin ka soo baxda hay-adda lacagta adduunka ayaa lagu sheegay inay soomaaliya ay gaartay hal abuurka deymaha looga cafinayo wadamada farqiga ama waxaa loo yaqaano barta go-aamka ee qaadashada deyn cafinta soomaaliya waa wadanka toddon iyo toddobaad oo gaaraya heerkan deyn cafinta waxa ayna ku timid dadaal ay dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku bixisay dib u habeynta hay-adaha maaliyadda ee dalka qoraalka ayaa waxaa lagu yidhi waxay soomaaliya ku dhaqaaqaysaa hanaanka dhammaystirka deyn cafinta oo qaadanaysa saddex sano waxaan jecelnahay inaan dowladda iyo dadka soomaaliyeed ugu hambalyayna guusha dadaal kale oo sannadyadii lasoo dhaafay ay ku bixinayso dubahabeynta maaliyadeed oo halkaani na soo gaarsiisay ayuu yidhi agaasimaha maamulka iyo hay-adda lacagta adduunka agaasimaha maamulka hay-adda lacagta adduunka ayaa intaasu ku daray hadalkiisa inay dib u habeyn maamulkii maaliyadda ee dowladda soomaaliya ay ku samaysay madaxweynaha bangiga adduunka ayaa soo dhoweeyey guusha soomaaliya ay ka gaartay deyn cafinta waxaan dadaalka soomaaliya ay ku bixisay soo celinta hanaanka deynta loogu yeero farqiga dib u soo noqoshada nidaamka maaliyadda caalamiga ah waana mid ka mid a taariikhaha iyo horumarka ay ku tillaabsatay soomaaliya ayuu yidhi madaxweynaha bangiga adduunka wasiirka maaliyadda soomaaliya dhaktar cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay inay guusha laga gaaray deyn cafinta ay ku timid dadaal xoogan ee dowladda ay ku bixisay dubahabeynta dhaqaalaha dalka ayna sii wadi doonaan inta laga xaqiijinayo horumarka dhaqaale ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya dadka soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin go-aamka ka soo baxay ee soomaaliya u suurtageliyay inay dib u soo noqoto xiriirkii dhaqaale ee caalamiga ahaa waxaana tilmaamay inay ku timid dadaal xoogan ee dowladda ku bixisay iyadoona la shaqaynaysa hay-adaha dhaqaalaha caalamiga sida bangiga horumarinta iyo hay-adda lacagta adduunka goobaha ay u dalxiis tagaan bulshada magaalada cadaado oo sida casriga u dhisan ayaa ku soo badanaya magaalada sidoo warbixinta warkan inugu diyaariya xasan axmed maxamed khasaaro halkan waa mid ka mid ah goobaha loo dalxiis taga ee ku yaala magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa qayb ay ka tahay meelaha ugu qurxon ee soo jiita dalxiisayaal badan waxay ka kooban tahay goobo lagu talagalay dalxiisayaasha in sawirro ay ku galaan iyo goob lagu talagalay in lagu beero noocyada kala duwan ee qudaarta soomaalida waxaa sidoo kale halkaani ku yaala baraag ama swimbud kaasoo dadka dalxiisayaasha ay ku dabaashaan axmed shaxasan jagajiga oo ah ninka gacanta ku haya beertan loo dalxiis tago ayaa ii sheegay in hamigii laga lahaa bilowga beertan laga gaaray islamarkaasna ay deegaanka wax badan ay ku soo kordhisay waxuu sidoo kale ii sheegay in beertan ay tahay halka goob ee cadal looga dalxiis tago la gaaray hadafkaasi waa lagu guulaystay ee ee mustaqbalka dambana waxaan jeclahay in dadka jiilba jiil ka dambeeyo arrintan ay isgaarsiin doonaan waa marka koowaad dabaashii iyo hawshii loogu talagalay dadka in lagu baraarujiyo dhallinyarada dabaa- dabaasha la baro oo ay dadku ku nafisaan waqtiyada kulaylaha waa la arkay waan lagu dabaalbartay ee dhirtii oo meelo la harsado meelo dhallinyaradu waa meel nabada ay yimaadaan oo isku musawiraan oo ay maaragtay dhir ku bartaan sida dhirta loo magacaysiiyo iskuulaadka yimaada oo u yimaada vacancy maalmaha khamiistoo kale macalimiinta iyo ardaydooda noo timaada oo aan ku soo daynaa oo geedka iyo biolojiga ahaan ugu barta waxaanu ah dadkiiba fahmay in wax la beeran karo guri walba geed in la beera hadda la go'aansaday magaalada mashruuca geed maanta geed beer shaqo aad iyo aad u wanaagsan buu qabtay oo aanan anagu aanan islahayn waa qabsoobi doontaa waa arrintaasna aad baan ugu faraxsanahay ayaan anagu wax ka hayaa maaragtay Eh, maadaama hadda meeshaan joognaa beertii nabadda tahay beerta nabadda waa hal kilomitir oo isku wareega waxaana ku beernay ilaa dhowr kun oo geed tirsi ma lahan muddo laba sanaan ku wadnay haddii sida wax ka muuqdana waa ujeedaa dhulkan wax beertuu waayey wax dhirgeliyuu waayey Eh, ilaahay maadii ha gaadhay mashruuca maanta geed beer ayaa ku qaatay inuu dhirti dhireeyo dhammaanteed muddo laba sanaa baan wadnay sanadkii koowaad waxaan beernay geed miroodka gudaha qaybta koowaad oo beerta u horeysay sanadkii hadda u dambeeyey oo sanad ka horna waxaan beernay eh, beertan isu dabaasha iyo inta ka sokaysa oo dhirtaana beertii kilomitirkiiba waa yaraaday marka dhirtii intaan la ekaatay anagu waaba arki weynaba marka mashruuca maanta geed beer ayaa arrintan eh, u istaagay aad iyo aad galabtii oo dhan ilaa sagaal saac waxay ka dambeeyaa oo lagu soo qulqulayaa reeraha caruurta wata ama dhallinyarada gabdhahi wiilalba joogtay u yimaadaan halkan shaqo fiican oo sidii loogu talagalaya waxaa noo socdaan dadkuna magaalada dee waa garan kartaa waa magaalo weyn waxay soo doontaan meelay ku nafisaan markay shaqooyinkooda qabsadaan beerta nabadda cadaado ma ahan oo keliya gooba sawirada lagu galo waxay sidoo kale ay leedahay islamarkaasna ay u bedelantahay goobaha kale loo dalxiis tago inay leedahay baraag ama isweynbood kaasoo dadka halkan imanaya ay ku dabaashaan axmed sheekh xasan jegajege ayaa weydiiyey waxay beerta nabadda cadaado uga bedelan tahay goobaha kale ee loo dalxiis tago horta beerta nabadda haddaad taqaanid nabad baaba taalaba marka koowaad waxay ku soo kordhin kartaa dadku inay arkaan ee waxa haddii la maalgeliyo dhulka in wax ka soo baxayaan dhirta quruxdeeda iyo siday ku timid iyo juhdigii la galay iyo wixii lagu sameeyaba inay fahmaan oo qof gurigiisa intuu ka qaata masajkan uu dhirta mar kale ku beerto cadaado oo ah xarunta baarlamaanka galmudug ayaa hadda ay tegsanaysaa horumarro kala duwan waxaana cadaadada isweyn buud ay cadaado uga dhigan tahay inay cagta ay saartay waddada horumarka
dhegaystayaal warkii subaxnimaad saakii kala socoteen raadiyo wacdaada inta ayaana kusoo afmeynaynaa tan iyo warkankiisa kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo